dalka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay sameeyaan tijaabadii saddexaad ee dhinaca nuyukriyeelka iyada oo ay dhigaha ka furaysanayaan digniinta qaramada midoobay ee ay ku doonayso inay ku joojiyaan sii horumarinta barnaamijka hubka atomikada ee dalkaasi ibraahim xasan daandurey ayaa warbixintan inoo soo koobaya warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo talaado ah in tijaabadaasi uu lagu sameeyo dhulka hoostiisa ay ahayd mid loo isticmaalay bam nukleer ah oo yar laakiin qaraxeedu uu ka xoog badnaa tijaabooyinkii hore warbaahinta dalkaasi waxay sheegtay oo kale in tijaabadaasi ay uga jawaabayso waxa ay ku tilmaamtay cadowtinimada maraykanka ee feejignaan la'aantu ay ka muuqato 우리 국방과 고문에서는 주체 102 2013년 2월 12일 북부 지하 waxaa qaybta cilmi sayniska ee difaaceenna qaranka guulow ka soo hooyey tijaabadii saddexaad ee hubka nukleerka oo ka dhacday dhinaca waqooyi ee dalkan labiyo tobanka bishan waxaa sidaasi ka aqriyey warka telefishinka koorida waqooyi wariye cusub xogeeyaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa dhaqsadiiba cambaaraya tallaabadaasi sida weyn u abuuraysa xasilooni darro isagoo ku tilmaamay mid si cad ugu xadgudbaysa cunaqabataynta caalamiga ah khatarteedana leh madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid daandaansi ah oo dhalin karta cadho xoog leh isagoo sheegay inay khatar ku tahay amniga maraykanka iyo nabadda caalamiga madaxweyne obama ayaa ku baaqay in tallaabo dhaqsi ah oo caqligala ay beesha caalamku ka qaadato dalka shiinaha oo kuuriyada waqooyi ay tahay dalka ugu weyn ee ay isxulufaystaan ayaa tijaabada ka muujiyey sida aadka ah ee uga soo horjeedo waxaa la filayaa in diblomaasiyiin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku kulmaan new york si ay uga jawaabaan arrintaasi dalka kuuriyada koonfureed oo ciidamadiisa heegangeliya ayaa isna waxa uu eegayaa dhowrayaana qaraxyo dheeriya iyo gantaallo kaleeto oo ay rido kuuriyada waqooyi
waxaa jira walaac ah in kuuriyada waqooyi iyadoo faraha kula jirta samaynta tijaabada nukleerka ah islamarkaasi ganto gantaallada liishaankoodu kuwa dhexe yahay laakiin ilaa iyo hadda ma haysanno wax cad arrintu waa mid loo baahan yahay in dalalka deriskii ay si dhabi u qaataan gaar ahaan dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan dalka kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabay inuu samayn doono tijaabooyin hubka nukleerka ah isagoo uga aargudanaya cunaqabataynta ay ku rogtay qaramada midoobay taasi oo lasii ballaariyay bishii lasoo dhaafay iyadoo ka jawaabaysay ganadii gantaal ee kuuriyada waqooyi ay ku dhaqaaqday bishii disembar ee lasoo dhaafay xeeldheere dhinaca amniga oo la yidhaahdo michael mckinley oo la shaqeeya jaamacad ku taalla australia ayaa u sheegay v o a inay tahay muhiim in go'aan laga qaato maalmaha soo socda in kuuriyada waqooyi ay u isticmaalayso tijaabadan macdanta plutoniyumka ee sida aadkaa loo naaxiyey
markhaatida cad ee halkan ugu muhiimsanaya waxay tahay in kuuriyada waqooyi isticmaashay sida ay horeba uga isticmaashay tijaabooyinkii hore ama ay midkan u isticmaashay macdanta yuraniamka taasina waxay muujin doontaa inay dabcan leedahay barnaamij qarsoodi ah oo ay ku kubciso yuraniamka dalka kuuriyada waqooyi ayaa wuxuu bishii disembar ee sannadkii kun sagaal boqoliyo siddeetan iyo shantii uu aqbalay axdiga kahortagga faafka hubka nukleerka ah bishii ogost ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddiina waxa uu ganay tabodon one oo ahaa gantaalkii ugu horreeyey ee uu tuuro oo kuwa riddada dheer ahaa mahadsaned ibraahim daandurey oo inoo soo koobayey warbixintaasi la xidhiidhaha kuuriyada waqooyi iyo tijaabadeeda hubka niyukriyeelka ee markii saddexaad